isagoo daalibka ee tarkiga dalbaya ama waxnahiyaya kawa hooseeyo oo rutba ahaan kaba hooseeya horaynu malaa waxaan filayaa tanka hadalkeeda imika waa sanuu leeya waan ikhtisaarinaya ma soo celinayo bal amarkana waxaan ku soo maray inuu yahay qowl lagu dalbayo samayn wax la sameeyo marka shardi miyay tahy al-isticlaa ama alculuwi bal taas aamirku inuu rutba ahaan uga sarreeyo kii ma'muurka ahaa ama waxa weeye inuu uga sarreey ideeyaanu dee isagu nuoc isticla uu jiro dee iska sarraysiinayo taas hadalkii oo kaliyo sulubka suu la tacaamulayo ama ugula hadlayo ama u amrayo bal taa qolooyin shardiya iyo qolooyin aan shardiyaynba horeynu kusoo marnay dee shardintana waxaa keenaya qolooyinka shardiya inay leeyihiin haddii uu musaawi amarkani usoo fulo ama aclo oo kale ama duca lagu magacaabaya ama waxa lagu magacaabayaaba iltimaas ee amar lama odhanaya tanna tiibaa imanaysa oo nahyigu haddii dee bal maalan qur-aanka ay inoogu sugantahay adciye kala duwan rabbanaa laa tu'aakhidna laa tusiq qulubana cibaaraadkana marka la eego waa siiqadii nahyiga weeye nahyi maaha maanta waa min aladna ila alaclaayo duca la odhanayaa oo kale haddii sidoo kale iyada musaawi meesha iyo cid siman ay tahayna ee waa nooc iltimaasunba iyadna tegaysaaba ee bal markaasan buu isagu horeba uu soo doortay intan la shardiyayo dee qolooyin aan ku waafaqsanayna taa way jiraanoo kol hadduu siiqadu timi amar kaba dhigaya halkana tii way odhanayaane ee bal waxa weeye qowlka lagu dalbayo tarku lficli minman huwa duunahu duunahuna waa duuna nahyi kan naahiga ah weeyo damiirkan duunahu ku jira waa kii dee qowlkani kasoo fulayay wax nahiyayay ayaa adigu yan wa min asxaabina asxaabteenna waxaa kaba mid ah man zaada fiihi ku ziyaadiyey halkan calaa sabiili lwujuubi wujuub dariiqi oo maxay tahay yustadcaa bihi tarku lficli calaa sabiili lwujuubi way lagu dalbayo ficil in laga tago welibana dalabkaasi uu yahay ka taga la dalbaya ilzaam laislaaziminayo dariiqi iyo waajibin oo markaa waxaa halkan ay faa-iideynaysa haddii taa lasoo kordhiyo mancintan ficilka layska manceeyo ama dalabkan ka taga layska dalbayo ayaa adalab jaazima iyo ilzaam oo meeshii wax ku baxaya haddii dalabkani ama waxaan layskaba dalbayaa uu yahay anuu calaa sabiili lwujuub ayna karaaha un yoonu xaaraan xaddeed gaadhsiisnayn markaa nahyinimadii u ka baxaya ama dee bal imaka markantayna bal kollay masaladani waxaynbay ku binaysan tahay imaka siiqadani maxaa asal u ah ayay ku binaysan tahay si amarkaba markaan leenahay calaa sabiili lwujuub ay ugu binaysnayd siiqadan maxaa u asala labadu waa isla maade baab keliya haddii aan nidhaahno amarku waxa weeye waa dee asalkiisu wujuub buu keenayaa taasaa u asala wixii aan taa ahaynba waa macno majaaza ee tacriifka ama xadda waxa lagu kordhinayay dalabkaa ficilku inuu calaa sabiili lwujuub noqdo si dee xaqiiqadii amarku ay u suurto gasho halkanna waa taasoo kaleo haddaan nidhaahno siiqadan nahyigu uu ku imanaya waxay keenaysaa xaaraamnimo macnaha waxaan ahayn hadday keento majaazun bay arrintu noqonaysaa iyada markaa waa loo baahanayaa calaa sabiili lwujuub aan nidhaahno si tacriifkii ama aan dee hagaag xad jaamico maanica aan nahyigii ku tacriifno laakiin haddii aynu nidhaahno amarkani wuxuu keenayaa dee sunnuhuna waa ma'muur isaguna waa wax la ysfaray marka amarku kan waajibka ana waa lagu idlaaqaa sunnahana waa lagu idlaaqaa marka halkaa calaa sabiil wujuub looma baahnayn tanna tiibay noqonaysaayo haddii aan nidhaahno siiqada nahyigu waxay ka dhaxaysaa xaaraanta iyo karaahaday ka dhaxaysaa oo kana waa nahyi un kana waa nahyi siiqadiina iyadoona tan dambe aynaan majaaz ka dhigina labadaba qadarka mushtaraga un aynu u isticmaalo kana waa nahyi un kana waa nahyi iyada markaa calaa sabiil wujuub looma baahanayo marka calaa sabiil wujuub tani waxay labadaba ku binaysan tahay siiqadu maxay tahay ma waajibnimo iyo xaaramnimo bay khaas ku tahay wixii intaa ka badna waa majaaz mise macno intaa ka ballaadhan bay leedahay waajibkiiyo sunniiba amarkii waa yihiin oo mid kasta amar baan odhanaynaa halkanna karaahadiiyo xaaraamtiiba mid kastaba nahyi baan odhanaynaa haddaan taa nidhaahno calaa sabiil wujuub markaa ziyaadadii uma baahnin haddii laakiin markaasaan u baahanayo waxay marka arrintan ziyaadadan ku binaysan tahay siiqadan maxay tahay intay shamlinaysaan ma xaaramnimo bay ku koobantay mise waa ka waasacsantay kamaa dakarnaahu fi lamri sidan dee amarkii marka horeba kusoo sheegno halkaasba ficilkan lala imanaya calaa sabiili wujuubi waliba waa tu dooranaya isagu faslun bal taasi waa tacriifkii isagu waxa weeyaan amarki nahyigii ee tacriifkii amarkana waan soo maray halkan midna waxa ku sugan un amrun bitarki halkan kii horena amrun bificl buu ahayo sidaasay axkaam kala duwan u wadaagsanayaan meeshii kadna ficlan amar baa jira laakiin maxaa lays amrayaa ka tag wax laga tago kii horena ficil baa lays amraya faslun walahu nahyiga waxa u sugnaaday siiqatun siiqo tadulu calayhi fi lugati tadulu tilmaamayso ina tusaysa haddii la ayda bimujaradi wuruudiha ama bimujaradi dee mujaradkeeda un calayhi cala nahyi fi lugati xagga luqada carbeed siiqo u khaasa oo maqalkeeda iyo soo aroorkeedaasi uu keenayo inagoon qariino iyo daliil kale iyo wax kaloo ina tuso u baahan uu keenayo nahyiga ayaa u sugnaaday wahuwa markaas dee kaasna waxaa isagu luqa ahaan inagu tusayo markii horena siiqada dee uu leeyahay nahyiguna qawluhu waa qawlu dee waxa weeyaan kii isagu nahyiga isticmaalayaba waa kii nahyiga qowlkiisii u odhanayay laa tafcal hafali oo dee amarkiina horeynu usoo aragnay oo siiquu lahaa ifcal siiqadeed san hore usoo ogaanina ifcashaas loogama jeedo damiirka ee imika waxa weeyaan mufradka mukhaadabka un keliya de waa siiqadii amarkee dee bal maalan ama ifcal ha noqoto ama ifcalu ama ifcala ama ifcalan ee siiqadii baa taase halkana nahyigu siiquu leeyahay waa ficilka mudaaric ee dee baadaa naahiyadii ay gelayso laa tafcal macnaa haddii laa tafcalu iyo laa tafcalna iyo laa tafcala iyo waa isla baab keliya de siiqadaas buu leeyahay macnaa waxay siiqadan markaasun ku baxaya adigu dee inimaka wiican siiqada kuba iman oo khaasatan markaan leenahay taxriibuka inay axkaamtan kala duwan haddii nuun iyo iyo laba isticmaalo sii dee naha can kada iyo naha canhu canhu iyo waxyaalaha cibaarada caynkaasa iyadu way ka yar waasacsanaaynsaa haddaan siiqadan taxriim ku khaas yeelo taas waxaa la arkaa inay wax ka weyn oo dee ka waasacsan oo ilaa markaa karaahadiiba ay shamliso ee bal siiqada marka hore uu leeyahay bimujaradi suduuriha ama bimujaradi samaaciha nahyiga laga fahmayaa waa siiqadaas taasuu leeyahay marka siiqleye marka nidhaahno macnuu waxa weeye haddii aada aragto siiqada laa tafcal haddii aan qariino iyo wax ka sarfinaya meesha aanu jirin uma baahnin inaan qara-in kale iyo daliil u dadoono bal oo nidhaahno halkan ma nahyi bay faa'iideyn mise maahae nahyigii bay noo faa'iideynaysaa siiqadu mujarada suduuriha iyo iyada laftigeedan bay ku faa'iideynaysaa nahyi hade haddii ay dhacdo inaanad aragto inaan nahyi faa'iideyno haddii wax ka sarfinaya la helo un bal taas baa macnaha siiqa ayuu leeyahay u gaar ahoo ayan u baahnayn qaraa-in kale iyo adilo kale in loo helo si nahyi aan uga qaadane iyada laftigeedaasun nahyigii aan kaba qaadanayno waqaalat ilashcariyatu ashcariyadii waxay yidhaaheen ama dee in badan ayaa kaa mide dee abulxasan baana tan qabee laysa lahu siiqatun nahyigu siiqo u gaara ama siiqo ma laha taas bay dhaha kollay dee luqadii carbeed cidna ma inkiri karto in siiqada nahyigu ay jirto ee dee macruufka ahayd oo dee laa tafcalkaasi cidi ma inkiri karto luqa ahaan kolleyna masaa-ishan marka halkan iyaday luqa qeyb badan dee luqa asalkeeda uu ahaa haddana dee waxa weeye umuurihii sharciga kala hadlayaan laakiin qolooyinka la siiqa ma laha waxaan filaya halkii dee amarkaba soo aragnaya ujeedadoodu waxa weeye lafdigan ama cibaaradan laa tafcal iyadoo macnaha nahyi faa'iideynaysa way soo aroorto waan helaynaa iyadoo macaani kale leh oo dee macaanidan barhkood tobanka ay kaba badiyaan ee halkan isagu inoogumu soo tirin kitaabkeena ee kutubta kale usulka laguma tiriyo ee xataa waraqaadka yaraa barhkood aan kuba soo aragnay kaba mid tahay ducadii oo kale rabbana laa tuaakhidna imasina duco weeye imika nahyi ma aha iyadoo dee irshaad baabkii ah oo kale baab irshaada oo iyagu wax dee dadka umar dunawiya laysku laysu yardee oo maslaxa dadka ay uguba sugantahay ka tegiisa un layskuba hanuuninayo iyo macaani kale yeelataa dee markaa kol hadday macnahana ku imanayso macnahana ku imanayso macno kalena kuba imanayso in suduurkaasun ay siiqadan iyo lafdigan yimi dee inay macno macaanidan mid ahaani kii kale kagama awleysnoo mid kastuu ixtimaalayaa sii mushtaragga aynu kuba soo marre lafdigii alcayn iyo wixii la midka ahaayee lafdigan keligii uu macaani kala duwan lahaa si simanna loogu wada idlaaqayay marka ay ahayd haddii midkood lagu xambaarayo in daliil loo helo ayaa waxay tilu leeyihin haddaan dee nahyi inaan ku xambaarno waa in daliil kala jiro iyo qariino ina tusaysaa waayo macnaha kaleba way ixtimaalaysaayo ujeedadu macaanida kala duwan ee siiqadani u timaado ayaa waxay keenaysaa idaan dee midkood ama macaanida mid ka mida kuwii kale aan laga horraysiin marka kii lagu xambaarayo waa in qariino iyo daliilaano helo taas baa ujeedadoodu ay tahay markan ay leeyihiin siiqa ma laha waqad mada daliilu calayhi fi lmri inay siiqa jirto oo ama arrinkaa inay luqada carbeed siiqo u gaari meeshay jirto amarkii baan kuwa soo maray oo amarkii waxyaalihiina soo yidhi waxaa ka mid a halkana sharxiisa waa soo celiyaaye dee luqadii carbeed waxa weeyaan waxaa ka dee say hadalkooda u qaybiyaan waxaa kaa mid a in amar iyo nahyi iyo khabar iyo istikbaar jiro oo qayb waxyaalihii ama luqadu ay u kala baxaysay uu amarkii kama mid ah halkana ti un buidho dee waxaa ku sugan amar iyo nahyi iyo khabar iyo istikbaar ayaa luqada qaybaheedii kaba mida saasay inoo soo naqliyeen saasay inooga soo gaadhay deesan markaa waxyaalaha kaleba ee asmaad iyo waxyaalahaasba iyaga aan uga qaadanayno waxaan afcaashan iyo noocyada caynkanana iyagii baan uga qaadanaynaa oo dee luqadii bay qayb kama midta wax la diidi kara mahauley marka marka la yidhaah mid baana asalo taxriim baa u asalana macnadii kale ayuunbaynu u baahan nahay bal qariina ina tusta in macnaha kale looga jeedo ee laakiin kan asalkiisaan ku xambaaraynaa faslon waidaa tajaradat hadday dharbeesho ama ay ka khaali noqoto ay ka madhaato siiqatuhu siiqadiisu macnaa maxay ka madhnaanaysaadu waa qaraa-in inaan taxriim looga jeedin tilmaamayso oo ina tusaysa ay ka madhan tahay sadee karaha oo kale ama macaanida kale ee kolkol siiqadan lagu fasiray kuba timaado oo kolbay dee tahdiid u imanaysaa ee ficilkan oo laga tago oo ama taqul ficli aan loogaba jeedine tahdiid looga jeedaan kolbay irshaad baabkiun ay too karaahaun laga faa'iidaysanayaa ducay noqon haddaba waa qariino macaamida kale mid ka mida in loo jeedo inoo caddaynaysa ama inoo tilmaamaysaa marka aanay jirin ee taa ay ka madhan tahay siiqadu iyadoo mudlaqa ay timaado iqtadat waxay keenaysaa taxriima taxriim macnaha umuuraha kale tana asala marka aynu wixii kale waxaan ugu xambaaraynaa qariino haddaan hellaan macnii iskaga fasiranayna markaa taxriimkii kuma fasirayno laakiin marka aan qariino inoo caddaysoo tilmaanta waxaan taxriim ahayn in looga jeedo siiqadan marka aanay jirin ay taa ka madhan tahay maxaa asalo wax kale uma baahnin taxriim baan u daliishanaynaa taxriim baan u xujaysannaa taxriim bay keenaysaa waqaalat ilashcariyatu ashcariyadii waxay idhaaheen laa taqtadi taxriima laa yaqtadi taxriima bal siiqadii haddaan eegno ee waxaa daahirahay taqtadi waana nusqooyinka qaarkood sa dhacday ma keenayso siiqadu bimujaradiha una ataxriima taxriim walaa gayrahu gayrkii ilaa bidaliilin daliil mooye kolley haddaan suurada hore siiqo malaha aan suuraysano aan fahamno hadalkooda dambena waan fahmaynaayo tii unbay ku xidhan tahay oo marka ay dee halkaa hore yidhaaheen siiqadani nahyiga khaas kuma aha ee nahyi iyo keyrkiiba way u timaadaa oo macaani kala duwana markaa kol hadday u imanaysay wadaagsanaysanaa mid ahaan haddaan ku xambaarayno oo nahyigiiba kaba mid yahay qariino ama daliil baan u baahanaynaa ee halkana inay macaanidaa dhowrkee ayay ku imanaysay agtooda asalna way u ahayd si mushtarag oo kale bal markaa ama dee labada ah kaba way ka dhexaysay markaa kol hadday taa tahay haddii siiqa ay timaado ficil afcaasha ka midana layska nahiyayo macnaa xaraam ama karaaho midkood gaar ahaantiisa un haddaan daliil iyo qariina jirin kuma xambaarayno waayo kanna way noqonaysaa kanna way noqonaysaa macno kalea bay ixtimaalaysaayoo tahdiid iyo waxyaalaha ee waxaan u baahannahay siiqada wax dhaafsan oo ah qariino inoo cadaynaysa kii loo jeedo haddii taxriim loo aan helo qariino u helo khalaas taxriimkii waan ku xambaarayna haddaan intaasi jirinna dee iyada uun bimujaradi siiqa uun taxriimkii uguma xambaarayno waayo waa lala leeyahay waa lala wadaagsanaya bay leeyihin siiqada wuxuu yihi sheekhu wadaliilu waxa u daliila calaa maa qullahu in siiqadan asalkeedu taxriim yahay wixii intaa ka duwanaa waa in qariino loo helo ay tahay marka marka ay mujarad ay wax qaraa-in aanay la soconno si asalkeeda aan iska haysanayno siyo saxaabaduba ee waxyaalaha ay ka dheeraanayeen ama dadka ay u diidayeen siiqada mujaradka un ay u xujaysanayeen waxaa u daliilaba haddaan luqadii eegno ana sayida ninka sayidka min alcarabi carabkan waa dadkii luqadan u helka ahaa cibaaradan isticmaalayay iyaga carabtii asalka ahayd ee luqadan dee toodii ahayd lagala soo naqlinaya luqadoodna ay maanta iyo isticmaalkoodu xujo uu ahaa ee waa kuwii hore idaa qaala licabdi hadduu addoonkiisa ku yidha laa tafcal kada waxaa samayn waxaa iska ilaalibu ku yidhi fafacala uu sameeyo oo intuu tii uu ufuli markaa dee uu hogaansami waayo wixii iska sameeye uu diidayay istaxaqa dama watawbiiq waa ceebayn iyo canaan iyo guulguul ama dee dhaqaad baabu mudanayay marka haddii dee arrintu aanay siiqadani taxriimkaa keenahayn damiga iyo tawbiiqa ma muteen oo dee maxaad dee siiqadiiba taana hadalkani macno kalena waa noqon karaaye isagii dee kuma lihid baa la odhan kari lahaa oo bal markaan dembi iyo tawbiiq ma muteen addoonkii fadalla taasi waxay tilmaamaysaa cala annahu yaqtadi taxriima taxriim keenayo bacnaa bal lafdigu uu taxriim keenayo lafdi haba iska wado adigu dee kollay taasi hadday luqadii ahayd bal saxaabadii iyaguna rasuulka dee nusuulkii u joogay waxyiga soo degitaankiisa u joogay waxyaalihii ay ka dheeraanayeen ama dadka ay u diidayeen siiqadan mujaradkeed iyagoon wax kalaba noqon ama nahyigaa yimay kaga dheeraanayeen ama ay kaga dhigayeenba waxaasi inaan u banaanaynba oo bal markaa waxa weeye haddii wax ka sarfinaya macnaha asalka aan helana waa sax waan raacayna haddaanay taasi jirin oo aan wax qara-in oo kale oo macno kale inay leedahay noo caddaynayaa jirin waxa asala taxriimki taxriimkii baa lagu xambaaraya faslo waidaa tajarradat hadday dharbeesho madnaato ay ka khaali noqoto siiqatuhu siiqadiisu macnaa qaraa-in ama qariino caddaynaysa wax kooban ama waqti kooban iyo muaqat in looga jeeday ama mare in looga jeeday oo kale iqtadat waxay keenaysaa atarka ka tag cala dawaami si joogta ah wixii looga tago ficilkaa laysu diiday wacala fawri degdegna looga tago bikhilaafi lamri amarku isagoo taa kaga duwan oo uu khilaafsan yahay waa masaladii aynu soo marray oo laba masalo aynu soo aragno amarku yuu keenayaa fawru mise ma keenayo marka aanu dee amarku mujarad can ilqaraa-in yahay wax fawr inuu keenayo markaa inoo cadaynaya aanay la socon in taraakhi looga jeedana aanay laba socon masalada waan soo aragnay kitaabka yasan kuba soo aragnayna amarka waxaa looga jeedaa waxaan laysfarayo in lalaba yimaado marka iyada taasi asalkiisu dee ma keenayo deg dega walow dee ay tay si dee dimadii waan soo aragnay xagga takraarkana ee amarka ujeedadiisu waxa weeyaan waa waxaan maahiyadan iyo shaygan in la iijaadiyo kol haddii mar keligaana horta dee daruuro ahaan waa in mar la sameeyo laakiin intaa wixii ka dhaafsan haddaanay qariino kala jirin siiqadani uma keliso taasaan soo ogaanay laakiin nahyigu halkan maanta waa khilaafsan yaho waa ka duwan yahay oo waxay ruuxii dee haddii wixii lagaba nahyo oo uu degdegi waayo dee meeshii ay soo baxday zaman wixii uu ka dheeraan kar laayun ka dheeraan ruux mumtasila ma noqonayo arrin kalena waxa weeye hadduu dee si amarkii mar hadduu sameeye in wixii laga doonayey dimadiisa wixii shuqlinaya uu ka dhacayo oo waxa laba markaa hadduu iskaba daayo dee khalaas wixii waa gutay uu ahaa amarkii waa gutay tii ma noqonayse waa in si joogtaa looga dheeraado haddaan weligeedba aan wixii laga fogaan inay wax laga tegayay ahayde oo waqtiyada qaarkood aan laga dheeraan amarkii iyadna nahyigii looma dirmin oo markaa bal wuxuu keenayaa fawr iyo takraar ayuu keenayaa nahyigu isagoo taa kaga duwan marka tajaradadna wuxuu ga cabirayaa haddii meesha taalo siiqa timaado siiqadani nahyi waa ku sugan yahy laakiin qariina meesha jirta in dee waqti uun layska doonayay in la sameeyo wixii intaa dhaafsan aan la rabin haddii bal maalan ruuxaad ka tidhaahid laa tusaafir ilyawma maanta ha safrin nahyi baa meeshii jira dee safarkii waxaad u diidaysun maantuu ahaa berri kuma jirto markaa berri haduu safro dee marka horeba siiqad nahyigaan shamlinayno qariino kalaa la socoto ah in looga jeeday waqti mucayano un looga jeeday wix intaa ka dhaafsan in wixii laga dheeraada aan loo jeedin taasi siiqadani mutajarida maaha qariina iyo wax kalaa la jira laakiin muxuu yahay haddii waa markaa cibaaradii laa tusaafirun ay noqoto laa tusaafir markaasaa maxay keeni dawaam iyo iyo qurba wadalika tani waa istidlaalan arrinkuna waxa weeye dee se taas ama waxa u daliilka noqonaya in alamra amarku dee kala farqinaya labadoodii aan ku kala farqin karnaa in alamra amarku yaqtadii wuxuu keenayaa iijaab alficil ficil la iijaabiyo ama dee oo ficil baa laysku waajibinaya layslaaziminaya fa idaa facala kii ma'muurkaa hadduu sameeyo maratan mar oo waqti un uu sameeyo fi ayi zamanin ama markii hore uu si amarku soo fulay ha noqdo ama mardaba haba noqdee waqti un uu sameeyo wixii laga doonayay waxa weeyaan fa idaa facala maratan fi ayi zamanin ficlan oo dee markaasun uu sameeyo waqti uun ama caqiba alamri ama dabadeed mar keliya sumiya mumtathilan ruux amarkii u hogaansamay ayaa waxa weeye lagu magacaabaya wa fi nahyi nahyigii laakiin laa yusama laguma magacaabayo muntahiyan ruux nahyigii ka joogsaday ilaa idaa saaraca ilaa tarki haddaanu markaaba u degdegin wixii loo diidayay in arrinku wuxua waxaan ka tagi in lala yimaado markiiba dee lala yimaado la fuliyo taas aanu u degdegin weliba cala dawaam hadduu intuu marar sameey ka dheeraado mararka dambe sameeyo nahyigii waa qaa'imuun waa taa waxaan shareecadu ay naga nahiyaday dee ay tahay ruuxii muslimkaa laga doonaya alkaf calaa sabiili dawaam inuu saasun had iyo goor uga dheeraado oo mararbuu ka dheeraado mararna waa sameeyey imtithaalkii meeshii ma dhacay waa tan macsiyada noqonaysa bal markaa amarkii taasuu kaga duwan yahay siiqadiisu markaa maxay keeni marka ay mutajarido tahay qariina aanay la socon dawaam iyo waxa weeyaan fawr labadaasay wada keenaysa oo labadaba amarka labadaba khilaaf hal jiraba maybe barkood kallay tan fow in dawaam kuwa dee may suurtagalba may hayn fowrkaan khilaaf kusoo maray faslun waida nuhiya haddii la nahiyo shaksiya can shayin shayba laysaba nahiyo fain kaana lahu didun fain kaana hadduu u sugnaaday lahu shaygaa layska nahiyayo didun waaxidun did keliya uu leeyahay fahuwa amrun amar weeye bidali fahuwa nahyigii amrun amar weeyaan bidalika diddi waxaa didka ahaa la ysfarayo wadalika ka soomi fi lciidayni soomkii labada ciidood la soomayayba weeye wain kaana lahu addaadun haddii did keliya malahee did wax ka badan buu leeyahay ka zina sida sinadii oo kale fahuwa amrun amar weeye nahyigu fahuwa nahyigii amrun amar weeye bididin did la ysfarayo min addaadihi addaadiisii kaba mid ah la ysfarayo kale waxaan filaya haddii dee ciddii aad u raacatay xusuusan horeynu usoo maray amarka shay la ysfaraa xagga lafdiga maaha tanna waa saasun lafdigan iyo siiqadan maahe laakiin xagga macnaha inuu nahyi waxaa la ysfaraye lahaa la kaalaya didkii layska nahiyaya uu yahay marka hore anan usoo aragnay wuxuu hadduu did keliya markaa leeyahay oo amarkii oo kale waxay noqonaysaa dee waxaa inuu ku sifoobo oo bal mathalan imanka haddii uskun oo kale xasiloonow dee waa amar lafdigu sukuunun buu keenayaa horta lafdiga nahyi kuma sugna siiqada laakiin xagga macnaha saan soo ogaanay ee waxa ay tahayba iyadoo lasfa layska nahiyayo wixii sukuunka u didka ahaa sukuunkiina did keliyuu lahaayo waa xarabkuu lahaa marka uskun xaggii macnaha maxay noqotay did keliyuu lahaayo laa tataxarak hadhaqdhaqaaqa taas bay noqotay haddii bal markaa san horeba usoo sheegnay een usoo sharaxnay amarkan iyo waxaan la ysfarayaa ficilkan la doonaya in lala yimaado uu dhowr did did wax ka badan leeyahay taasi waxay ahayd xagga nahyigu axada addaadihu un baaba layska nahiyayay oo uu xagga macnaa noqonaya oo bal maalan qucuudkii oo kale iyo fadhigii dee did keliya ma laha sidaas sukunkaba xarako keliya did ay u ahayd taagnidii didkii bay noqon jiifsi la jiifsadaa did bay u noqon ruuxu hadduu sujuudo dee uu fadhiyaa lama odhanaya in uu sujuudsayba la odhanaya ama uu rukuucoo kale waa did qucuudkiya haddaba haddii ruuxii lagu idhaaho uqcud oo kale uqcud oo kale intaasoo didana uu leeyahy amarkaasaa la amray ee waxay noqonaysaa intii oo dhan baa loo wada diidayaa ma noqonayso ee waxa weeya mid kuwa kaba mida ayaa nahyigu ahaayo ujeedadu uqcudaas ee haddii bal maalan waxa weeyaan uu laba yimid markaas waa inuu ka tago uun wixii bal maalan dee taa kale wixii kale kaba tagan qucuudkii ahayn ayay imanka halkan tii oo kale inoo imanayso wuxuu leeyahay waxaan la iska nahiyayaa hadduu mid keliya uun lahaa waxa arrintu ay noqonaysaa didkaa inuu ruuxu ku dhex jiro didkaa uu sameeyo si uu nahyigii dhab ahaan u fuliyo oo bal maalan soomka labada ciidood la soomayo waa la ysu diiday oo dee waa icraab diyaafadan ilaahay oo laga jeestiyabay noqono waa la ysu diiday haddaba soomkii wuxuu ahaa wixii nahyigu ku yimi maalintaa ciidda la soomayaa maxaa u dhid ah afur maalintaa la afuro oo waxaan ka ahayn dhidkiisa maha kaa kalea isagii u dhid ah bal markaa waxa ay tahay oo iyada taasi ay noqonaysaa ee waa inuu iftaarkii ama afurkii la yimaado haddii uu ruuxu waxwaaye yahayna ruuxaan soon ku talagelin uu noqdo niyadii iftaarkeedii ama iftaarkii uu laba yimaado waayo did keliyu lahaa didkii unbaa markaa xaggii imaka nahyigan macnihii siiqada maaha macnihii amar buu ka noqon kaa la ysfarayo wixii didkii in lagu shuqloomo si nahyigii dhab ahaan loogu sifoobo ka taggii loogu sifoobo ama wuxuu hadduu did wax ka badan leeyahay oo imaka mithaalkii horeo kale laa tataxarak haddii nahyigu ay ahayd dee sukuunna uu didkiisa ahaa xagga amarku muxuu noqon macnaha uskununbuu noqonaya laakiin bal haddii ay tahay waayo siqada amarkamalaha farqibaa la ahaan laydo uqcud markaan yidhaahna addaadiisii oo dhan loo laysu diidaya halkaa imanaysa iyada laakiin nahyigu waa ka duwan yahay waa waxay ku kala duwan yihin oo bal maalan haddii ay la yidhaaho wixii laa taqcud lagu yidhaaho inta aan soo sheegnayno did ay u ahayd waayo amarka dhammaanba addaadiisii oo dhan waa loo wada diidaya taa halkan way kaga duwan yihin inta aan soo sheegnayno did ay u ahayd mar keliyana inta aan wada samayn karahayn dee ha fadhiisanin tii waxay noqonaysaa un mid waxyaalaha u didka ah ka mida inuu ku dhex jiro ujeedada si kafka ugu xasilo ka tagani u xasilo wixii addaadiisa mid ka mida inuu ku sifoobo oo haddii ruuxii lagu dhaha laa taqcud hadduu taagnaado u istaago sax waa in nahyigii waa fuliyey hadduu jiirsado nahyi waa fuliyey haddii uu sujuudo nahyii waa fuliyayo ujeeddadu addaadii mid ka mid a ayaa laysfarayaa sidee ay ka tagii waxaan laga tegayo kafigii uu meeshii iyo imtithaalka uu xasilo bal taas buu imika inoogu sheegay marka laakiin muxuu yidhi zinadii marka waxaan laga dheeraaday ruuxa idec inuu dee noqdo isagii wixii aan ku dhex jirin oo ka tegay noqdaa ficil keliya ma noqonayso wax kasta oo keenaya ruuxu inuu ka dheeraado hadduu dee salaad imaka kaba soo qaado wax mutacayini ma jiro in laga dheeraado baa la rabaa marka waktigii waxaan la samayn laha hadduu salaad bedel maalan uu isagu ku jiro ama wax cunid ku jiro socod ku jiro hudo ku jiro bal wadci mubaaxa uu laba imanayo intiba waxa weeye intiba waxay noqonaysaa waxyaalaha ay dee ficilkan samayntiisa dadkii ah taas bay noqonaysaa bal markaa wuxuu leeyahay uun dee wixii oo dhan ee ficilkan samayntiisa lagaga dheeraan lahaa la wada kaale ruux la odhan maayee mid ka mida uunbaa inuu ku dhex jiro ujeeddadu ficilkan uu kaga dheeraanayo ayunbaa wixii xagga macnaa laga amraya ay noqon sababta ay taa u tahayna liannahu laa yatawasalu lama gaadhayo ama ilaa yatawasalu ilaa tarki lmaniyi canhu wixii uu isagu laga nahiyey katagiisa laga tago lama gaadhayo shaksiga ama laguma gaadhayo ilaa bima dakarnaa waxaan soo sheegno ah wixii dadkiisa ahaayoo lagu dhex jiro mooye markaa waxa ay tahay amarkii iyaduba xagga macnahay macnaha nahyigu kaba ahaa dadkii la yskaba nahayayo haddii uu balor mid keliga leeyahayna midkaas baa laysfara laysu diidayay amarku markay noqoto hadduu addaad leeyahayna addaaddii oo dhan baa laysu diidaya laakiin halkan maanta hadduu did keliya leeyahayna didkii baa laysfaraya xaggii macnaha sidee tarkigii uu suurto galo hadduu addaad leeyahay mid wax ka badan leeyahayna mid ahaan uun dee inay si inuu ku shuqloomo oo kaga shuqloomo wixii markaa dee ficilkan uu samayn laha ka tagii uu ku xasilo taas baa la rabaa wey faslun وإذا نهى عن أحد شيئين وإذا نهى عن أحد شيئين كان ذلك نهي عن الجمع بينهما وإذا نهي هدي النهي فهذا استم سميسنا نهى وشارع نهي عن أحد الشيئين لو الشيء متكلا مدأ كان ذلك كاسوح نقنيا نهي لو الشيء متكلا ليس ديري نهي النهي ليس كلا نهي عن الجمع السجين أما جمع بينهما بحضور الله جمعيه taas buu noqon wayajuusu lahu waxaa u bannaanaanaya ficlu axadihimaa labadan mid ahaan loo diiday mid ahaan inuu sameeya taasi way u bannaanaanaysaa wa qaalat muctasilhum bal inaan waan gaari doonaa wixii ka dambeeye kolay horaa waxaynu u soo aragno halkii amarkii u soo aragnay ama waajib uu waynu kala soo cabirey alwaajib almukhayar waa shay ruuxa la korayo waajib ku ah laakiin uu k mid wax ka badan ama laba ama saddex shay kala dooranayo mid ahaan saddexdaa taba midi waxa waajibkiisa weye isaguna khiyaar uu leeyahay oo kuwii isagu banakada maalwaajibmuhao labayda kuwii doona uu dooran karo araasashi kafaarada ee bal saddexda arrimood ruuxuu kala dooranayey waxau ahaa waajibku mid buu ahaa saddexdaa taba mida mid saddexdaa taba mida waana la dooransiiyey kii kolba uu la yimaadana imtihaalkii waa ugu xasilaya bal taas baynu soo aragna waajib mukhayar marka haddana maxay soo dhigaan xaraam mukhayaro oo kale hadday bal dhacdo oo ay dhacdo shayga bal matalan loo diidayo laakiin mid keliya cayntii maaha laba ama saddex shay mid ahaan baa la leeyahay ha samayn mid ahaan ha samaynoo saddexdaas ujeedaduna macnaha samayntaasi waa ujeedadu saddexdaas dee mar in halkii hore hadduu wada sameeyana waa lahaa laakiin dee inta ziyaadadii ajri sunay u noqonaysay tadawuc buu noqonayay inuu mid keliya ku kaaftoomana waa lahaa tanna jamcin uu jamciyu iyagii mar wada sameeya xaaraamnimadkii iyo nahyigu noqonayaa ee hadduu mid ahaan sameeyo adigu mid ahaan sameeyo nahyigii ma noqonayo kolle waa masale aan moodo in iska yar daqiiqtahay laakiin aan filaday noogu yar caddaan waxaana ay jirto kolkol umuuraha qaarkood iska yar nadari unbay noqonayaan oo caqlima noqonayaan oo kale waa si la odhan jira ee ama masaa-isha lamidka oo shaadiga oo kale muwaafaqadkiisa masalada hadday dee imaka usuulfiqiba ay ku sugan tahay ama khaasatan wax lagu camal falo oo dee ka ratibmaya aanay lahayn inay camal ka caadi tahay gelinteeda meelaha la soo geliyaaba dee faa-iido saasa lakiin halkan bal waxyaala ayaan odhan karnaa kay ujeedaan culimmadu weeyaan bal waxa weeyaan in horta nahyigan wax layska nahayayaa surooyin buu yeelan kol shay mucayanoo xabiisan baa laguu diidayaa waxa ha samaynin ee wixii baa noqonayo wixii laysu diidayo ka dheeraantiisna ay dee markaa waajib noqon ama ficilkiisu xaaraam noqon kolna wax mutacadida ayaa nahyigu ku imanaya kaa mutacadidkii nahyigu ku yimi kol waxaa looga jeedaa ee waa in waxaaba la sameeyo ama infiraad ha loo sameeyo ama jabin ha loo sameeyo waxaaba haddii bal zine iyo khamro iyo sariqo iyo mar laysu wada diido waxayo waxayo waxaa samayna la idhaaho ama ha la kala qaado ama halaysu geeyo guud ahaanba wax laysu diidayo taasna waa mida waa suuro kale oo tan uu imika ujeedaanama kolna waxa weeyaan waxaa mutacadidkee nahyigu ku yimi ayaa waxa laysu diidayaa waa in laysu geeyo in la wada sameeyo un haddii la kala qaado mid ahaan la sameeyo nahyigu meeshii ma imanayo oo bal markaa ruuxii wuxunbaaba nahyigu uu noqonaya ama nahyigii kuba tacalluqaya jamcinta laysu iyada dhexdooda la jamcinayo laysu geynayo mar lawada samaynayo ama lawada sameeye mid kastaaba gaar ahaantiisa wax laysu diiday ma noqonayo bal haddaan eegno imika laba dumara oo walaala-aanin inuu wada guursado dee shareecadeennii kuma badnaana meherna ma qabanayo ilaahay baa yidhi wa an tajmacuu bayna alukhtayni waxaa laydinka xarimay inay siiqooyinka aan ka faa'iidaysan nahyiga taxriimkuna ka mid weeya bila waxaa soo xaaraana laydinka xarimay inaa laba walaalo ah oo dumara ah cismadiina iyo nikaaxiina ku kulmisaan imanka suuradaas oo kale nahyi baa meeshii jira nahyigi waa suuradan majmuucada labadoodii oo mar uu nin wada guursado markaa amaa mid ahaan dee tanna gaar ahaanteeda looguma diidin tanna gooni ahaanteeda looguma diidin oo bal matalan haddii uu marka horeba sameynusii la arkay dee waqtigii jaahiliyadii ninsaa isagoo laba wada qabo ku islaamayna iyadii mid ahaan inuu doorto ayuunbaaba la farayaa laakiin markan hore ee ruuxii inuu labadan dumar ee walaalo ah tanna gooni uu guursan karaa tanna gooni uu guursan karaayo waxaa nahyigu ku yimi waa in iyagii uu nikaax ku kulmiyo bal taas bay noqono markaa maxay noqotay nahyigu suuradu kuba yimi waa jamcintan ee midna gaar ahaanteed manhi ma aha midna gaar ahaanteed xaaraan ma aha ee wixii xaaraamtaa wuxuu noqday aljamcu baynahumaa marka bal suuradaasoo kale weeye taas baa imika aytan ujeedaanoo macnaa sharcigii waxa iska jaa-isa oo dee luqa ahaanna waa shay caadiya shariic ahaana mithaalkaas baaban helaynaa iyo ninkii afar dumara wax ka badan intuu isagoo qabo soo islaamay oo kale dee wixii ka siyaadsanaa afarta uma banaana sharcan laakiin maanta waxa weeyaan mucayanba maaha isagii baa la leeyahay bal marka intaa horena guud ahaan iyo isu jirkooda baan u banaanayn inuu ka tago afartii wixii ka siyaadsanaana waxa la farayo ee bal matalan suuradan jamcinta ayuunbaa ah taa laysu diidayo matalan luqahaan haddii iyadoo looga jeedo awdii tanwiica faa-iideynaysa weliba ah maanicatu khuluwin uun maanicatu khuluwin ahayd waxa weya ma maanicatu jamcina lakin maanicatu khuluwin aan ahayn oo kale haddii la yidhaahdo laa tucdi zaydan aw camran matalan waxbaaba lagu dhiibo waad bixbixinaysaayo zayd ama camar hasin kolkol dee waxaa looga jeedaa awdani waxay keentaa waxa weeyaan ay noqotaa maanicatu khuluwin iyo maanicatu jamcin mid ahaan iyo jamci ahaanba way mancinaysaa walaa tudic minhum aaiman aw kafuuran kii aaimkaana lama yeelayo kan kafuurkaana lama yeelayo hadday wada jiraan iyo hadday ka jiraanba midna lama adeecayo taasi iyadu waa baab kale laakiin haddii looga jeedo wixii baaban dadkii wada gaadhayna labadaa dee mid ahaanun si laakiin labadoodii ha wada siin eeg mid ahaan marka ruuxii kan inuu camar siiyana waa leeyahay gaar ahaantiisa inuu zayd siiyana gaar ahaantiisa waa leeyahay wuxuu loo diidaa maxay ahayd inuu labadoodii isugu daro wax ama labadoodii wixii uu jamciyo markaa suuradaasoo kalena haya hadduu yimaado waa suurtagal bay leeyihiinoo shay aan bal matalan markaa takhiirkii isagaa leh laakiin xaaraamtii waa jamcintan uun mid ahaan gaar ahaanteed inuu sameeyana looma diidin bal taasi way banaanaanaysaa kollayna dee bal markaan mithaalkaa eegno suurada dee bal jamcinta bayna aluktayn iyo bayna almara wa camatiha ama bayna almara wa khaalata kuwaas ayuun bay noqon oo taasa dhab ahaan ficilku dee axada shayin uma iman oo waxay la tahi waa mithaal aada u mudaabiqa maaha oo dee halkantaa ha ku mithaaliyeen bal qaraafi halkiisa aada u badan kitaabkiisa sharka tanbix lfusuur isagu dee waxba lama odhanay muctazil kuma dhowiya halkaasne wuxuu isagu leeyay maorma jamcinun ha la yidhaho jamcin wax laysu geeyaa nahyi ku yimid laakiin axada shay nahyigeed suuradiiiyo mithaaladii baan yar mutadaabiq ahayne bal waxaan leenahay wixii laysu diidaya jamcintaas bay leedahay bal tan mithaalka labaad ujeedada labadoodan ha isugu darinuun oo waxaan labadana wada si ee laakiin mid ahaan waad siin kartaa taas oo kale waxay noqonaysaa nahyi an axad shay axadkina waa mubham ruuxii baana dee uu markaa kala dooranaya halkaa waxay nooga soo baxaysaa si waajib mukhayara hadduu jira xaraan mukhayara ina markaa jirto وqاlt المctزلة mctزلة waxay dhaheen ykun lidalika nahy canhuma waayo qadarkan mushtarag oo waa waxana waxa la isugu diidaya xsankiiyo taqbiixoodina la eego iyo habkay ismaali jireen marka de kana qulxigii waa kusugan kana qulka kusugan kolna haddii nahyi uu keenayo wuxuu noqonayaa nahyi labadiiba la isu diidayo falaa yajuusu ficlu waaxidin minhuma mid labadooda kamida in la sameeyaa ma banaana mid ah ama laba shay mid ahaan nahyi uu ku yimaado kiina mubham yahay xaaraamdiidayaana mid ahaan ay tae markaa mee jamcinta ay tae laakiin mid ahaan aan loo diidayn jirto nahyi nahyigani amru bitarki waa amar laysfarayo ka tag wax laga tago kama ana alamra amarku suu ahaa amrun bilficli amar laysfarayo ficil oo dee waa dee arkintaasi ka suurtagelaysay halkana amarun baaba jira laakiin halku ficilka halkani waa arkeebay ka suurtagelaysaa uma in alamra amar bificli axadna midkood faritaankiisa la faro saa khisaashii oo kale laa yaqtadii ma keenayo wujuubumaa inay labadan khasro ama saddexan khasro ee layidhi mid ahaan baa waajibkiinuya inseeqadaasi may keenayn fakadalika amru marka dee kolle dee amarkiiba taa uu keenay amarkii bitarki axadimaa midkood tarkiisa laga tagay isfarayayna laa yaqtadii ma keenayo wujuuba tarkimaa labadaba in laga wada tagay inay waajib noqoto ee in laysu geeyo oo la jamciyo ayuunbaa saa dee aljamcu bayna nuqtayn oo kale waxa ay dee waajibka noqonaya uu noqonaya taas in laga taga ay noqonaysaa waajibka jamcintii un bay noqonaysaa bal kul calaa kulli xaal waan suureeyey masalada walow dee bal maalan ay kollay la kala farqin karo xagga amarka iyo nahyiga oo laakiin dee mithaalkan soo helaynaana misaal marka hore muu ahayn si khisaashii kafaarada imaka la yidhi dee fidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk saddexdii mid ahaan baa laystakyiiriyey ruuxu isaga kala dooranayay halkan marka horeba dee heble ama heblo lama odhan waad guursan kartaaye ha isu geynina un baaba la yidhi jamcintii un baaba nahyigu kuma yimi oo noocii takyiirkii saasaa kuma imanee laakiin takyiirka waxay ka imanaysaa ruuxii cismadiisa ay kuma kulmeen sida isagoon garanayno wixii ka jaahil oo kale oo la odhanayo mid ahaan dooro marka mid ahaan ayaa dee intaas horta guud ahaanna xaaraan bay markaa ka wada yihiin oo dee jamcintoodan baa meeshii gaar ahaan laakiin mid hadduu doorto arrintii waa ti ubaa u banaanaanaysa tii kale baaba ka xaaraan noqonaysa markaa laakiin waxay la tahay in bal adigu kaliya farqi waa u yar raxayn karaa laakiin macnuhu iyo ujeedada culimadu halkan usuul iyo markay laba yimaadeen barkoodna hadalkay dheeyaaba saasa qoran oo kale iyana taawe nahyu nahyu yadulu wuxuu tilmaamayaa على فساد منهي عنه وحل يسديد فساد كيسة في قول أثر أصحابنا أصحابنا إذا قول كودة تاسود المامية كما يدل سلمان على الأمر أمرك على إنساء المأمور به وحل أسفري قديتان كيسة وروحي كقود يوم لكن مسايشي سجن أدير بيدقان وهي هو وحس قابل هي وحين هروس ومري أمرك هذه وروح سيسي أبوته وعشرة نوجد بيئة wuxuu hoosiisii uu laba yimaado uu ka gudmayaayo ujeedadu wixii isaga saarnaaye dimadiisa saarnaaye waajibkii waa ka dhacayaa dee wax laweeye markaa ma jirto arrinku wuxuu ku laamayaa sidii markii hore dimadiisa wax beri kaba ahayd taasi tii amrayahay waana tan waa nadeerleda ka tanna maxay noqon dee waxaan waa la isu diidaye wixii haddii loo diiday hadduu sameeyo waxaas wax ansaxaya maaha sida soomkiidoo kale waa loo diiday nahyi baa jiray markaa kale buu leeyihi nahyigu ka dheeran waayo kuwa dhacowga waan soomaya ansaxaya maaha maqtalafa haulahi kuwaas waa iskhilaafeen kuwan le nahyigu fasaad buu keenaya oo nahyigu halkaa uu taxriim ka keenay ayuu fasaad keenaya hadduu cibaadayana ma ansaxayso nahyigani wuxuu kuba yimi hadduu mucaamalayana aathaartii nufuud ma jiro si aan saxiix iyo baatilkii kusoo marray nufuud ma jirayo oo aathaartii kama ratimayso hadduu mucaamalo ama cabdi yahayna marka wuxuu yihi uma ikhtalafa haulahi fa minhum man qaala waxa kala mida ku yidhi yaqtadi lfasaada fasaad buu keenayaa min jihati alwadci fi luga oo qolooyinkan le fasaad buu keenayaaba hadna laba u qaybsamay kuwa le fasaadku wuxuu ka imanayaa xaggan min jihati alwadci fi luga wadcigii kelimad iyo cibaarada loo dejiyay xagga luqadu kala imanayayo macnaa luqadii cadeen baan ka faa'iidaysanaynaa waxa laysu diiday inuu wax aan dee fasaadkiisa iyo waxaan ansaxayn inuu yahay ama baatil noqonayo inuu yahay bal taasna kolley waa qowl yar baciid oo dee fasaadku wuxuu noqonayaa salbu laxkaam alatii kaanat lishay shaygan axkaamtii uu lahaa meesha laga qaado taasna luqada waxaan ka helayna ma aha wa minhum man qaala waxaa kala mida oo yidhi yaqadu keenaya nahyu alfasaada fasaad waxaan laysu diiday uu fasahaado oon u ansixin min jihat sharci xagga sharciga waayo sharciga xaggiisii baa dee nahyigani kaba yimi markaa xaggaasu kaba imanayaan kaba faa'iidaysana waana dee qolka xagga maacada sharciga aan iyaga sharciga keenaya ama aan ka qaadanaynin waxaan fasaadayo ومن أصحابه بحث أمر شرح لما نجري ومقعابه أبو بكر القفال إمام الله إلها أيوم مقعابي هيا وحكى أمر من قال كويري النهي نهي أن لا يدل على الفساد اللي رامح لغا لي هذا وكيري لكن وحين أنا فقط وقت من أنا أنصحن مكين أيوم إصومت الماما يوري وحكي عن الشافعي رحمه الله الشافعي وحلق بس النقلي ما يدل عليه ده قول كسي معروف تاصلها من الشافعي قول كل فتوى ده يهدي نهي وانو شيء خارجي انو هاي انه كان يرويان فساد وكان لكن قول الساس ولا بس النقلي واجرا وهو قول ضائفة أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين ضائفة أصحاب أبي حنيفة كرامدة يعني ما كانوا متكلمين تينتوا هذا بدلنا قول كودوي نهي بنا فساد كينين القائل ذلك معنى الفساد مبتلى كويري حضنه markii loo sii dhaadhacay masaa'il badan baa meesha imanayse way iskhilaafeen fi lfasli kala bixin baynamaa yufsidu waxa wax fasaadinaya fasaad keenaya oo nahyiga dee fasaad wixii ama mucaamale ama cabdigii fasaad ku keenay ama cibaadadii iyo wa baynamaa laa yufsidu waxaan fasaad keenayn baa isku khilaafeen adigu masaladan kulle horta waa masale aada u weyn nahyiga ee masaa'il fara badanna way ka raatibantaa kolkol culimadu iyagoo suu shulminahay nahyu fasaad buu keenaya ayaa furuucda marka la tabaa kolkol iyo farci tasiixiya aad arkaysa kuwan iyagu fasaad buu keenayana kolkol furuucda qaarkood oo ayan daraaddeed aanay u tasiixin baa jira ee maxaan filayaa kutubta umuuraha mucaalajaysana kitaabka anigu barashadayda weeye ama dee anigu intan ka warhayo kitaabka ugu mudan ee umuuraha mucaalajeeya umira kutubtan dee usulke ba ka dhigtay barkood way dheereeyaan safaxaad bay qaadataan masaladan kutubta usulke roonroone laakiin waxaa jirta kitaab lagu magacaabo تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد وأولي إمام علاء الليلة وكتاب داره وانا مطبوع سواء محقق ومطبوع يهي وانا اللي هلا يا منتشر مسألة يو dee markaa tafaariicdeeda iyo tafaasiisheeda qaybaheeda ayuunbuu khaas ku yaho isaga iyo khaasatan doctor osilqeyna laydhaha kitaabka taxaqiijiyo isaguna dee adugu waxoogaa diraasaad dhanna kaba horreysiiya marka la eego waa taas waloaan imika arkayay iyadoo barhkood dee bal cala iyo ibnu balka ibnu taymiya oo kale masalada mowqifyadoodii barkood jamciyey oo dee imika buxud saasoo cusubna aan arkayay ee laakiin bal kitaabkaasoo nin qadiimi uu leeyaho mutaqadim oo ciraaqi sheekhiisiya salaaxudiin alcalaa'i oo dee kale mara kalena aan kutub kale uu leeyaho mufiid aan soo qaadi doono ayaa wuxuu ayay bal nahyigani fasaad ma keenaya ama dee taxaqiq lmuraad ba masalada taxqiijinteeda inuu nahyigu fasaad keenayo marka waxaan leeyahay masalada diyuusheeda iyo darafyadeedu way ballaaran tahay aad bay u badan tahay bal waa koobitaan un tani haddaba qolooyinkii iskhilaafay iyagu taa yidhi maxaa fasaad keenaysa maxaan fasaad keenayn waa kuwii lahaa nahyigu fasaad buu keenayaaba haddana sii kala baxayoo faqaala bacduhum bacdigood baa waxay dhaheen in kaana fi ficli manhiyi waxaan laysu diidayo haddii uu kuba sugayay ikhlaalun nuqsaamin iyo katalba ama ikhlaal bishardin shardi fii sixatihi sixadiisii kuba sugnaa in kaana hadduu yahay cibaadatan cibaado aw fi nufuudi ama fulidii uu fulay waxaan aataartiisa ay kaba ratimaysa horaa nufuudka usoo maray shard maalan ku sugan nufuudkiisa uu lahaa ikhlaalkeed hadduu kaba dhalanaya nahyigii in kaana cabdan hadduu cabdi iyo mucamalo yahay wajaba waxa waajib noqonaysa qadao in la xukumo bifasaadihi cabdiga ama cibaadadaasi inay fasaad noqonayso nahyigu fasaad keenayo wain lam yakun hadii aanu kuba sugnayn nahyigan ikhlaalun nuqsaamin ama ka tag iyo bishardin shardi uu isagu lahaa cibaadada ama cabdigani lam yajib lqada ma waajibayo in la xukumo bifasaadihi fasaadkiisa macna waxa weeye bal maalan cibaadadii haddaan eegno shuruudeedii waxaa kaba mida dahaaro oo kale salaad aan dee dahaaro la dahaaro la qabinna waa la isu diiday nahyi baa kuba yimi wallahi yaqbullahu salaata min axdatha oo kale bal markaa nahyi baa kuba yimi hadba hadday taasi ay tahay oo ruuxu dee iyadoon dahaaro jirin uu salaadii galo shardi shuruudii cibaadada ka mid a meesha ka baxsan markaa taasi fasaad bay keenaysaa laakiin haddii dee wax la isu diiday uu meeshii jiro shuruudiediina aanu dhimaynsa iltifaatkii salaada dhexdeeda hareeraha dee kale nahyi baa ku yimi iyaaka wal iltifaata nahyi baa kuba yimi laakiin dee shuruudeedii imaka ma burinayso shardi ka mid a ikhlaal uguma sugnaa taasoo kale fasaad ma keenaya waa iyadoo la dhawa mithaal xanuna dee ayuu baan leeyahay waqaala bacdum barhkood waxay idhaaheen in kaana hadduu yahay nahyu nahyan yakhtasu mid gaar u ah bilficli manhi canhu ficilka laysu diidayo gaar u ah gaarnimada waxay u wadaan ficilkaas laysu diidayo uun mooye wax kale kuma tacalluqsano ficilka naftiisa ayaa nahyiga kuba yimi ficilka naftiisuu gaar ku yahay oo nahyigani wax kale oo ficilka la socda daraadii layskama nahiyayo ee ficilka naftiisa laysula diidaya wadalika kasalaati fi makaani najisi salaad meel nijaasaysan lagu tukanayaba weeye de haddii nahyi halkaa yimi nahyigu muxuu ku tacaluqayaa asalaat alwaaqicata fi makaan najis salaadaa meesha nijaasta ah dhexdeeda lagu tukanayo salaada nafteeda laysu diiday maca wax kale shay kaloo khaarijiya maha waa salaada dhexdeeda ayaaba ama salaada nafteeda tii laysu diidayay ah marka caynkaasoo kale yaqtubal fasaad fasaad buu keenaya ujeedadu marka nahyigu shaygan cayntiisa uu laabayo shaygan cayntiisa markaa fasaad buu keenay waaba qowl dee aadu baharakan waaqiyadoodii inta badan ay waxyaalaha ay laba iman jireen wain lam yakhtasa almanhiya canhu nahyigu haddaanu khaas ku noqon waxa laysu diidayo wadalika ka salaati salaadba weeye fi daari lmaqsuubati daar la dhacay oo ninku guribuu dad ka dhacay xoog buu ku haystaa salaadiidi guriga dhexdeeda lagu tukanaya laysu diiday haddaba caynta salaada nahyigu wuxuu ku yimi ma aha ee waa rasbigan iyo isiilaha kolku isagoon salaadba tukanayn ba nahyigi qaa'im buu yahay oo dee gacanku hay socoto o dhan nahyigii waa jira salaadan markaa gaarkeeda laysu diidaye haysashadan iyo qasbigan weeye wuxuu laakiin salaad meeshii unbay dhacday waa laba jiho ayay kala yimin oo salaadii iyo waxa nahyigu kuba yimi dee waa shay kaloo salaadii ka baxsan waxa nahyigu uba yimi lam yaqtadi fasaada waa markay tay ka cabiraan amar mujaawira sida bayci waqtigan aadaanka jumcada uu dhacday wax la iibinayo kale bayca naftiisa xaaraantu may ahayn oo laysuma diidahayn ee sala laga shuqloomaya ayaa nahyiga keenay tafwiidkan marka waxa dhici kara ruuxu isagoo beecii laba yimin salaadiiba inaanu kaba shuqloomin way dhacdaa waayo way kala hadhayaan isagoon salaad tukanayn inuu wax kale ku shuqloomaana way dhacdaa marka arrintu waxay ahayd tafwiidka salaada iyo inshiqaalkani beeca naftiisa xaaraama maaheen beeca naftiisa daatadiisiiyo qubxi ku sugan sabeecii ribada iyo beecii ay kuba sugnayd qaraniyo sidii loogu diiday tan arrintu may ahayn marka taasoo kale arrinku markuu yahay oo shay mujaawira ama ka baxsan weliba ay kala hadhi karaan yahay lam yaqtadi lfasaada fasaad ma keenayo wadaliilu cala ana nahya yaqtadi lfasaada haddaba waxaa u daliilo nahyigu inuu fasaad keenaya cala lidlaaq si guud khaasatan suuradan markuu waxa khaarijiya nahyigu yahay isagoo dee uu ma keenayo odhanayaa أنه إذا أمر هdيi ل أمر بعباadة عباadة مجردة عن النهي عباado ka darl ka khاaliya نhyiga hadii la faray oo ففcل uu sameeyo عalى وجه منهي عanه cibaadaaba la faray salaad baa la yidhi oo dee dahaaradeediyo waxaydi dheer tahay si aan la isu diiday buu u sameeyey oo waxaan u sameeyey loode aanu dahaaro qabin baanu salaadii tukaday fa facala calaa wajhin manhiyin canhu cibaadadii uu sameeyey waj korkii oo la isu diiday fa inahu lam yaati lamuu iman bilma'muuri wixii la isfaray lamuu iman cala alwajhi aladii iqtadahu lamru wejhii amarkani keenaya ulamuu iman fawajaba markaa waxa waajib noqonaysa oo si loo amray ulamuu iman fawajaba markaa waxa waajib noqonaysa inay salaadu cibaadada sideeda kale ay ma'muur u ahay amarkii muu gudan oo si loo amray umuu gudan fawajaba marka waxa waajibaya taqa alcibaadatu cibaadada inay baaqi ku noqoto calayhi siday korkii kamaa kaanat siday markii horeba ahayd ay baaqi ku noqoto bal masaladna kolley laegta kutubta kalena waana dee masalo soo noqnoqotee bal intii kitaabkeena laakiin noogu sugnayd oo xoogaa ka mid waa inta allah subxana wa tacaala aclam
باب القول في العموم والخصوص هذا كان باب القول قولك أما هذا الكي لقب هذا لي في العموم عموم كي والخصوص خصوص كي باب كيسي هي أو كل واحد يروش أن كسر من إباء ألفاظها أن كل ما هل كان دم وحيالها دم يلها لولا الله ما يعمل لقب قرنينا ما صلبه واللقب عربيت باكامدها alfaadaha nusuusta inooguba imanaya ilaahay qowlkiisiiyo qowlka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh alfaadaha bal dalaalaadkooda iyo macnida ay leeyihiin alfaadihii markiiyo nahyigii waan soo aragnay iyadoo kollay halkii mushtarag iyo waxyaalahaasaan soo aragnay dalaalaadka alfaada ay kala mid ahaayeen iminkana caamkii iyo khaaskii ayaa halkan noogaba bilaabmayo isaguna waxoogaa inala socon doona haddii aan la yidhaaho maca markaan eegno dee khaaska iyo adigu dee way isku xidhan yihiin taas waxyaalo weli inoo dambeeyaana waana jiraanoo kolley qeybtan alfaada iyo macaanida ay tilmaamaysa iyo dalaalaadkeeduna xayiz weyn bay kaba qaataan cilmigan usuul ama waxyaalaha ugu ahamsan ayay kaba mid yihiinba haddaba taas bal qowlkii ama kalaamkii lagaba hadlayay cumuumkii iyo khusuuskii buu baabkiisii yahay xaqiiqat lcumuumi wa bayaanu alfaadih caamkii khaaskiina caamku inoo soo hordhaysiinaya marka waxa uu leeyahay haddaba bal haddana waa baabkii ama caamku xaqiiqada ama cumuumka xaqiiqadiisu muxuu caam cumuum yahay waa tacriifkiisii alfaadaha iyo cibaaraadka uu kaba yimaado iyo umuuro kuba tacalluqsan cumuumka oo imanka xaqiiqadu bal waa tacriifkiisii laynoo tacriifinayo cumuum muxuu yahay taas iyo bayaanu alfaadihi alfaadii isaga uu lahaa ee dee iyaguna alfaadan dalaaladoodu ay faa-iideenso cumuumka ay keenayso baltaa caddaynteed ayuu baabkeedii yahay waalcumuumu cumuumku kul lafdin cama shay-ayni fasaacida tacriifkiisii kolle waana tacriif aynu kuba soo aragna fila waraqaadka matnigiisii marka cumuumku waxa weeye kullu lafdin lafdi kasta lafdi buu kaba cabirayaa oo dee inay san horeba usoo aragnay kutubtii hore aan kuba soo aragnay cumuumkan waxa weeye waa min cawaarid alalfaad alfaada iyo dalaalaadkooda iyo lafdiga waxa ku yimaadee xagga waxyaalaha macaanida ah iyada ma aha waxa weeyaan cumuumkani dee ama cawaridiisa ka mid maaha waa markaa lafdi kasto waa lafdiguna wixii laguba dhawaaqayo dee aan arki doono insha allahu tacaala qaybo kaba mida aan arki doono lafdi kastooo cama caam yeelaya shamlinaya ku dhacaya weye shay-ayni laba shay iyo fasaacidan fadahaba alcadadu ama macduudu xaala kawnihi saacidan